bismillaahi raxmaani raxiim dhegaysta kusoo dhowaada khudabada warka caawa kuwooda ugu darkoran waxaa ka mid ah munaasabad lagu daafurayey jaamacadda faraciga mustaqbal jowhar oo lagu qabtay magaalada jowhar wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle iyo maareeyaha niira oo kormeeray xarunta cusub niira ee magaalada jowhar golaha wasiirada soomaaliya oo amray in loo gurmado dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolka awdal faahfaahin ka soo bixisa dagaal ka dhacay degaan degmada celbir u dhow warka dibadana waxaad ku dhegaysan doontaan turkiga iyo lubnaan iyo iraaq oo ka hadlay weerarada israa'iil ee suuriya qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eedaynoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan munaasabad lagu daafurayey jaamacadda faraceeda mustaqbal jowhara ayaa lagu qabtay magaalada jowhar maxamed ibraahim jamcale amoore ayaa warkani inoo faahfaahinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar maamulka sare ee hirshabeelle ayaa wax xariga ay maanta ka jireen jaamacad cusub oo ka mid noqonaysa jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar taasi oo lagu magacaabo jaamacadda mustaqbal xafladda lagu daafurayay jaamacadda ayaa waxay ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay jaamacadda ayaana waxa ay noqonaysaa mid ku soo korortay jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar ugu horreyn waxaa sharaxaad kooban ka bixiyay xafladda xarigjarka jaamacadda mustaqbal guddoomiyaha jaamacadda farceeda jowhar shariif baadow
xafladda furitaanka jaamacadda mustaqbal ee kusoo faraxtay magaalada jowhar hore jaamacado badan ayaa u yimid magaalada jowhar ilaa iyo laba jaamacadood ilaa saddex jaamacadood aa hortiila jaamacadda mustaqbal waxay ugu dukanaa doontaa jaamacad jaamacadaha kale horta iyadoo gurigaaga aad joogtid dadkaaga aad la nooshahay beerahaaga aad faaminaysid inay kuu keento waxbarasho waxbarashadaas oo haddana looga oo qiimaheeda uuna badnaa doonin oo qiimaha hooseeya lagu baran doono maadaama ay ahayd jowar yihiin dad iska beeraleey ah dad iska tabar daran yihiin jaamacadan jaamacadaha kale way ka duwan tahay xagga qiimahaan way ugu dugnaa doontaa haddoo hal kale aan noqdo guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada jowhar iyo xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar ayaa dhankooda waxa ay bogaadin u direen jaamacadda cusub ee maanta laga daafuray magaalada jowhar maanta waxaan halkan u taagannahay furitaanka xafladda cusub waa jaamacadda cusub ee laga furayo magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle almustaqbal university waxay tahay aqoon usoo korortay horumar usoo kordhay magaalada jowhar jowhar in maanta laga furo jaamacad waxay caddeen u tahay mas-uuliyiinteeda ugu horeeyo guddoomiyaha maamulka degmada jowhar har iyo habeen inuu u taagan yahay sidii horumar dhan walba ay ugu gaari lahayd degmada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe aan ugu mahadcelinayno guddoomiye cismaan baari aan leenahay waad ku mahadsan tahay waxaan joognaa xarigjarka jaamacadda mustaqbal jaamacadda mustaqbal waxaa in maanta lagu soo kordhiyo degmada jowhar ayna qayb ka noqoto waxbarashada aada ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno maanta waxbarashada jaamacadda mustaqbal xarigjarkeeda ayna noqoto waa jaamacaddii afraad ee ku sordhigaysa degmada degmada mar walba waxay uhaalan tahay ama xooga iska saaraysaa in waxbarashada xooga saarto ka maamul ahaan ka degma ahaan agaasimaha tayada waxbarashada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dhankiisa ka hadlay xafladda lagu daafurayey jaamacadda mustaqbal faraceeda jowhar
ka wasaarad ahaan maanta waxaa mudnaa xafladdan quruxda badan inuu kasoo qayb galo agaasimaha guud ee wasaaradda safaro shaqa awgooda waa anagaa matalin anoo ku hadlayo magaciisa ama afkiisa waxaan aada u soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan qeybta technicalka wixii policy iyo warkii wasiirka laga rabay wasiirkaa joogo weliba qeybta technicalka u sareeya agaasimaha guud waxaan aada u soo dhaweynaynaa kambaskan cusub ee jaamacadda mustaqbal ka hirgelinayso degmada jowhar gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar barrey ayaa soo dhoweyn u muujiyey jaamacaddan cusub ee maanta kusoo korortay magaalada jowhar
runtii farxad ay noo tahay haddaanu nahay maamulka degmada jowhar qaybahooda kala duwan anigoo ku hadlaaya codka golaha deegaanka ee dowladda hoose ee degmada jowhar iyo magaceygaba waxaan leeyahay farxad ay noo tahay waa idin hambalyeynayaa waxaan umaad celinaynaa marka hore alla subxaana wa tacaala marka xigta xafladdan qiimaha leh iyo abaabuldeeda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle cabdishakuur cabdulaahi axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle sheekh abuukar ayaa dhankooda ka hadlay xafladda lagu dahafurayay jaamacadda cusub ee mustaqbal runtii magaaladan toban sano ka hor dhinaca waxbarashada jaamacadaha siday ahayd iyo siday maanta tahay waxaa u dhexeeya farqi in jaamacadaha ay ku dhiiradaan inay kambasyo ka furtaan magaalada jowharna waxay muujinaysaa in magaaladu ay u diyaarsan tahay inay xambaarto in jaamacado laga furo dadkii wax ka baran lahaana ay joogaan waxaan rabaa inaan idiin sheego qof walba inay muhiim u tahay inuu kordhiyo waxbarashadiisa furayo magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaa naga aadan laba qodob mid tardaana iyo mid soo dhaweyn haddii aan ku hormaro qodobka waad waa soo dhaweynta wasaaradda waxbarashada waxay ku soo dhaweynaysaa marka horeyso gacmo furan hadday tahay farsamo iyo soo dhaweyn kalaba waxaa kale kusoo dhaweyneynaa magaalada caasimadda oo ay joogaan arday tiro badan oo runtii u baahan inay wax bartaan ayagoo jooga aqaladooda lanoo magaaladadooda haddii aad garateen waad umaasan tihiin waa isoo dhaweyneynaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cabdiraxmaan dahar guure karoore iyo maareeyaha guud hay-adda niila mudane cabdiwiile cali cabdulla timacade ayaa maanta si wadajir ah u kormeeray xarunta cusub ee hay-adda niile ee degmada jowhar kormeerkana ayaa qayb ka ah diyaargarowga furitaanka rasmiga ah ee laanta hirshabelle ee niira iyadoo la filayo in maalmaha soo socda si rasmi ah xarigga looga jaro ujeedada kormeerka ayaa ahayd in lagu qiimeeyo heerka uu marayo diyaargarowga xarunta iyo hab usamo socodka howlaha la xiriira bixinta adeegyada muwaadiniinta maariyaha guud ee hay-adda niira mudane cabdiwiile cali cabdulitama cadde ayaa xusay in dhowaan la furi doono xarumo cusub oo niira ay ku yeelanayso magaalooyinka baledweyne balacad iyo buloburde si loo dardargeliyo adeegyada diiwaangelinta iyo bixinta kaarka aqoonsiyada qaranka golaha wasiirada soomaaliya ayaa amray in loo gurmado dadka abaaruhu ku saameeyeen gobolka awdal cali aadanna ayaa warkani inoo faahfaahinaya shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxaa looga hadlay abaarta ka taagan deegaanada gobolka owdal iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya la faray in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo oo laga soo warbixiyo dhibaatada ka taagan gobolka owdal oo abaarta ay saameysay wararka waxay sheegayaan in shirka golaha wasiirada ee maanta dhacay uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre islamarkaana xooga lagu saaray abaarta ay dadka deegaanka dhibaatada ku haysa ee ka taagan gobolka owdal waxaana wasaaradda arrimaha gudaha loogu baaqay in markaasi dadkaasi ay kasoo talabixiso si loo gaarsiiyo gargaar bini-aadinimo oo ku aadan hay-adaha caalamiga iyo sidoo kale sidii dowladda federaalk soomaaliya ay halkaasi u gaarsiin lahayd dadkaasi ay dhibaatada xoogan ku hayso abaarta degmada saylac iyo lughaya ayaa la sheegay tuulooyinka hoos yimaada in inta badan abaarta ay ka taagan tahay dadkiina biila-aan iyo sidoo kale haraad ay u dhimanayaan xoolihiina ay haatan wajahayaan biila-aan waxaana taasi ay keentay in qayladhaan xoogan ay muujiyaan shacabka ku dhaqan gobolka owdal ahino ka soo baxaysa dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan degmada culbuur ee gobolka galgaduud farxaan maxamed ayaa warkaana inoo faahfaahinaya dagaal saacado badan socday ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dagaalkaasin waxa uu u dhexeeyey laba milishi beeleed ee wada degta deegaankaasi wararka qaar waxa ay sheegayaan in labada dhinac hubka noocyadiisa kala duwan ay soo adeegsadeen khasaare dhimashihii dhaawacan uu ka dhashay xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa ah weli mid kacsan iyadoo labada milishi beeleed ay isku hor fadhiyaan deegaanka mirsiis oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ka dhacayay dilo qorshaysan oo ay fulinayaan maleeshiyaadka ku dagaalamaya maanta deegaanada hoos yimaada degmadaasi iyadoona maalmo ka hor lagu dilay deegaan hoos yimaada degmada ceelbuur afar qof oo xoolo dhaqata kuwaasi oo ahaa dad walaalaha islamarkaana ku sugnaa meel biyaha ay ka cabaan xoolaha xaaladda deegaanada gobolka galguduud gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ayaa mid aada u kacsan iyadoona maleeshiyaadka hubaysan ay halkaasi ku dagaalamayaan si kastaba ha aatee waxaa loogu baaqayaa dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay colaada joojiyaan oo miiska wadahadalka iskugu yimaadaan deegaanada gobolka galguduud ama deegaanada maamulka galmudug ayaa inta badan waxaa ka dhaca dagaalbeeleedyada u dhexeeya dadka deegaanka iyadoona dadkaasi intooda badan ay isku haystaan aanooyinka qabiil iyo sidoo kale dhulballaarsi oo inta badan dadka deegaanka dhibaato ku haya mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa dhowr mar waxay ku baaqeen in colaadda la joojiyo waxayna waxgaradka ay sheegayaan in colaadda ka taagan deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ay gadaal ka hurunayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab oo gacanta ku haya degmada ceelbuur ee gobolkaasi halka aad naga dhegaysanaysaanna waa radio jar markana warka dibadda turkiga ayaa sheegay duqeymaha israa'iil ee dimashik iyo fargelinteeda koonfurta dalkaasi ay tahay tallaabo dhaawacaysa dadaalka suuriya helitaanka nabadda xasiloonida iyo ammaanka shacabka suuriya waxa ay hadda haystaan fursad taariikhi ah oo ay ku noolaadaan nabad una dhex galaan caalamka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam ayaa sidoo kale cambaaray weeraradaasi waxaana uu ku baaqay bulshada caalamka ay dhammeeyeen colaadaasi waxa uu ku qeexay duqeymaha inay yihiin xadgudub hadda oo madax banaanida suuriya oo jebinta aragtida as-aasiga sharciga caalamiga isagoo intaasi ku daray israa'iil weerarkeedu uu yahay mid aan la aqbali karin wasiirka arrimaha dibadda iraaq ayaa sheegay in ay diidan yihiin khatargelinta nolosha suuriyaanka iyo sii kordhinta dhibaatooyinkooda bini-aadanimo dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa naga intaa cidduu warka iyaga seegana wax dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulena radio showr sidaas iyo nabadgeliyo